جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dowladda shiicada iiraan ayaa weerar xooggan oo loo adeegsaday sawaariikh ku garaacday laba-iyo toban magaalo oo ka mid a deegaanada ay yahuuddu ixtilaalka kaga haysata muslimiinta falastiin ku dhowaad shan iyo toban askari oo kufaarta afrikaanta ah ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday howlgalle qaraxyo ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen qeybo ka mid a wilaayada shabeellaha hoose shirweyne ballaaran oo u dhexeeyey beelaha murursade maxamuud iraabiya waceesleh ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud dagaallo culus oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gobolka oromiya ah ee dalka itoobiya dowladda ridada jabuuti ayaa sheegtay in weli ay dowladda xabishida itoobiya ka laadahay jawaab ku aadan dekedda ay jabuuti siisay xabishida boqolaal ruux oo ka mid a bulshada ku dhaqan degmada xagar iyo deegaanada hoostago ayaa ka faa'iidaystay jowladii dacwiga aheyd ee ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada hoose wejiga labaad ee xamlada irshaad ul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay maamulka islaamiga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo gebagabeeyey dallaaleyda boosteejooyinka degmada jilib ee wilaayadaas fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaano hoostaga degmada waajid ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo laga qeybiyey deegaano hoostaga degmadaas جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa subaxnimo arbaca ah taariikhda hijrigana waxay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dowladda shiicada iiraan ayaa weerar xooggan oo loo adeegsaday sawaariikh ku garaacda laba-iyo toban magaalo oo ka mid a deegaanada ay yahuuddu ixtilaalka kaga haysata dhulka muslimiinta falastiin suheyb cabdulaahi ayaa warbixintan inoo haya habeennimadii xalay dowladda iiraan ayaa weeraro loo adeegsaday sawaariikh waxay ku qaaday magaalooyinka yahuudda ay ixtilaalka ku haystaan gantaalada ayaana beegsaday ilaa laba iyo toban magaalo sida ay tabisay warbaahinta sawaariikhda ayaa qayb ka mid ah waxay ku hoobteen magaalada caasimadda ah ee talaabiib gaar ahaana agaarka xarunta hay-adda sirdoonka yahuudda ee muusaad ilaa saddex saldhig oo kuwa cirka ah ayaa ka mid ah hadaaftii la weeraray mid ka mid ah xerooyinkaasna waxa uu ku yaallaa qidaaca khaza sidoo kale xarunta daraasaadka hubka nukliyerka ee dimona ee ku taalla saxaraha anaqab ayaa ka mid ah hadaaftii xalay ay beegsatay iiraan xukuumadda dahraan waxa ay sheegtay in haddii maamulka yahuudda uu ka soo jawaab celiyo weerarkan uuna iyada uu beegsado ay geysan doonto weeraro kuwan ka waaweyn ayna sidoo kale markaan si toos ah u weerari doonto kaabayaasha maamulka isugu yaray israa'iil hogaamiyaasha dowladaha saliibiyiinta reer galbeedka ayaa iyagana xalay qabtay shirar jaraa'id iyagoo isaga daba laalaabtay warbaahinta waxa ayna sheegeen inay diyaar u yihiin difaaca maamulka sahaynada ayna la imaan doonaan qorshe looga hortegayo waxay ugu yareen gardarada iiraan dhanka kale waxaa faahfaahino laga helayaa howlgal inqimaasi ah oo dhallinyaro falastiiniyiin ah xalay ay ka fuliyeen magaalada talaabiib ee caasimadda maamulka gumeystaha ilaa toddoba ruux ayaa lasoo warinayaa in lagu dilay howlgalka halka lagu dhaawacay ilaa lix iyo toban kale mahadsanid suhayb ku dhowaad shan iyo toban askari oo ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa bakhti iyo dhaawac ku noqday howlgalle qaraxyo ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen qeybo ka mid a wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiintu waxay qaraxyo la beegsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada golweyn iyo danow qaraxyada ayaa si gaara u haleelay ciidamo lug ah oo kolonyadaasi ka horreeyey bakhtiga waa saddex askari oo kufaarta afrikaanta dhaawacu waa koow iyo toban oo toddoba ka mid a ay garaaba tahay isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay madaafiic ku garaaceen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka danow isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee degmada awdhegle shirweyne ballaaran oo u dhexeeyey beelaha murursade maxamuud hiraab iyo waceesle ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya wuxuu ahaa shirweyne ballaaran oo isugu yimaadeen ugaasida suldaanka odayaasha nabadoonnada iyo waxgaradka beelaha ansaarta ah ee murursada waceysle iyo maxamuud hiraab shirkan waxay beelahan muslimiinta ah ee wadadaga wilaayada galgaduud uga arinsanayeen arrimo fara badan oo igu dambeyn xal ka gaareen kuwaas oo igu horreyso midnimada saddexda beelood ee walaalada ahaa iyo ka hortagga duulaanka cadowga iyo garab istaaga mujaahidiinta ugaaska guud ee beesha maxamuud hiraabi ugaas ciise ugaas maxamed caraba ayaa gabagabada shirka ka jeediyey kelimad uu kula hadlayay beesha uu ugaaska u yahay waxaan leenahay dhammaan horta dadka muslimiinta ah waxaa anfacaa ilaahay kitaabkiisa qof kasta wixii ka maqan ama ku maqan waxay uga dhigi kartaa ilaahay kitaabkiisa waxaan ilaahay kitaabkiisa ahayn oo wax lagu gaarahuna ma jiraan akhriya adduun ugu dambeyn waxaan leenahay reer maxamuud hiraab waxaan isku ognahay ilaahay kitaabkiisa inta hadda ka baxsan oo haddii alkuranya cadowga la socota ha ka soo laabteen hana u soo laabteen ilaahay kitaabkiisa sidoo kale suldaanka guud ee beesha wacaysle suldaan daa'uud xasan aadan ayaa sheegay in beeshu garab u tahay mujaahidiinta berina ka tahay murtad gurgurte waxaan leenahay amiirkeenna axmed cumar abi cubayda waxaan leenahay ballantaadii iyo mubaayacadaadii waan ku taagannahay khaasatan beesha wacaysle oo anugu suldaanka ka aha waxaan leenahay haddaad badda gashaan ood badda na amartay inaad badda galna waan kaa dabagelaynaa insha allaahu waana ku raacsannahay ninka hadda beesha ka dhashay xasan gurguurte waxaan leenahay baraa'adaynay mar horaan muujinnay haddana waxaan u sheegaynaa addoomar kale haddana oo isna soo hawayso inaan u taagannahay inaan iska celino ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska guud ee beesha mursada oo isna shirka ka hadlay ayaa ugu baaqay dadka murtadiinta ah ee ku abtirsada beelaha saddexda ah inay ka soo baxaan waddadaasi oo allaha u toobad keenaan waxaan u sheegaynaa dhinac kastaa ka yimaadiine shirkan aan qabana dadka ku abtirsada ha toobad keenaanaan leenahay hirdada ka tirsan ilaahay u toobad keena waxaan u diyaarnahay laba shay inaan carabkeenana ku awoortinno addinkeenana aan ku difaacnaan u diyaarna waddankana dhalyo lagu xakumi maaye diinaa lagu xakumaa meesha aan joogno amiirkeedu waa abuubayda muslimiinta joogta saqiir iyo kabiir waxaa amiir u ah oo madax u saaran yihiin oo asamca wadaacan ay u yihiin amiirka bariga afrika abuucubayda soo diyaar weyniin
ugu dambeyntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid ah ayaa saddexda beelood u dardaarmay inay fuliyaan qodobadii looga hadlay shirka waxaan dardaarmayaa inaan fulinno wixii meeshaanan ka kala qaadannay wixii go'aamaa la qaatay qodobadii meesha ka soo baxay waxaan kala dardaarmaynaa waxdada iyo midnimada iyo wadajirka faa'iidadeedu waa aragteen cadowgan waxaa jirta meelo uu maaragtay kookooban oo baaqa ka yahay sida degmada ceeldheer oo kale ilaahina subxaana wa tacaala wuxuuna faray gaalada sideedaba hadday muslimiinta ay ka soo duusho meel ay ka qabsato deegaankooda ay timaaddo in la dagaalamo la yska saaro gaalada meelaha ay ku soo hareen baaqa ay ka yihiin waxaa la rabaa odayaashiinna ciidamadiinna iyo bulshadii guud ahaan anagoo u kala haraynin jeesh hadday yihiin wilaaye hadday yihiin iyo qabaa'ilkii ciidamadooda hadday yihiinba nimankaasina gacanta la saaro aa la dhammaystirno waxaa shirkaana abaabulkiisa iyo iskudubaridkiisa lahaa wilaayada galgaduud taasoo ka shaqaynaysa maslaxadda bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan wilaayada mahadsanid marwan dagaallo culus oo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay gobolka oromiya ee dalka itoobiya sida warbixintan uu ku faahfaahinaya xaaris cabdulqaadir ugu yaraan lix xubnood ee la xaqiijiyay in lagu dilay iskahorimaadyo toos ah oo ka dhacay deegaanka horogudurow ee ka tirsan gobolka oromiya ee dalka itoobiya eelawareedyo dhanka deegaanka ah ayaa soo sheegay in iskahorimaadada ay si gaar ah u dhex mareen ciidamada ammaanka dowladda itoobiya ee gobolka oromiya iyo maliishaadka jabhadda oromada ee o l a waxaana ku dirareen dagaal loo yaqaan wolkiite warbaahinta itoobiya waxaa sheegtay in dhowr xubnood oo ciidamada ammaanka ka tirsan iyo nin hubaysan oo ka tirsana kooxda isku magacaawday ciidanka xoreynta oromiya ee o l a ay ka mid ahaayeen dadka dhintay xubin kale oo la magacaabin ayay warbaahinta gudaha sheegtay in la afduubtay xilli uu ku socdaalayay intaa u dhexeysa deegaanada agamsa iyo kiremu ciidanka afduubka ku kacay ayaana lasoo weriyay in ay dalbadeen madax furasho waxaana ka codsadeen inuu bixiyo malaayiin lacagta birta ah isku dhacyada hubaysan ee dhex maray ciidamada daacadda u ah abiy axmed iyo sidoo kale maliishaadka jabhadda mucaaradka ee o l a ayaa kusoo beegmaya xilli maalmihii dambe ay xukuumadda adis ababa ku andacoonaysay in xaaladda ammaan ee gobolka oromiya ay hagaagtay mahadsanid xaaris dowladda ridada jabuuti ayaa ishaacisay in weli dowladda xabishada itoobiya ay ka laadahay jawaab ku aadan dekedda ay jabuuti siisay xabishida faahfaahinta warbixintan waa kan nuur cali warsame abuushayba waraysi uu bixiyey wasiirka arrimaha dibadda dowladda ridada jabuuti maxamuud cali yuusuf ayuu ku sheegay in weli ay sugayaan jawaabta dowladda kaafirada etoobiya ee ah inay guddoonto dekeddii ay u soo bandhigeen ee tojaraa madaxda soomaalida ee murtadiinta ah ayaa tartan adag ugu jira sida ay nasaarada xabshida u heli lahayd marinbadeed caalami ah walow dowladda ridada jabuuti ku doodayso in dekedda ay bixinayso ay tahay mid ay ku xalinayso khilaafka ka dhex aloosan dowladda silibiyadda etoobiya iyo mid ridada ee gurgurte arrintani weli miiska ayay saaran tahay ujeedka ugu weyn ee aanu ka leenahayn waxay ahayd in aanu yarayno xiisadda etoobiya iyo soomaaliya maadaama etoobiya ay raadinayso marinbadeed waxaanu la wadaagnay mid ka mid ah dekedaha ku yaalla waqooyiga dalka ayuu wasiirka arrimaha dibadda jabuuti ku yiri waraysi uu bixiyey bil ka hor ayay ahayd markii dowladda jabuuti ay dowladda xabashida etoobiya u soo bandhigtay inay siinayso dekedda tojoro ah etoobiya waxay dhankeeda horey si cad ugu sheegtay inaysan doonayn dekeddoo keliya balse ay doonayso barinbadeed ay iyadu maamusho oo ay ka dhisato saldhigyo militari kooxda riddada soomaaliya ayaa sidoo kale ku fashilantay qorshe ay ku doonaysay inay bad ku siiso dowladda etoobiya si ay uga laabato heshiiskii ay la gashay maamulka muuse biixi madaxda murtadiinta soomaalida ah ayaana loolan ugu jira sidii ay xabashida uga xaraashan lahaayeen khayraadka ummadda soomaaliyeed balse etoobiya oo kowdii bishii janaayo ee sanadkan maamulka muuse bixi ee riddada ah ka saxiixatay qayb ka mid ah badda soomaaliya ayaa si jasjasle uga soo jawaabaysay codsiyada ka soo baxayay madaxda kale ee muqdisho iyo jabuuti ee ay dowladda etoobiya kula doonayeen inay ku siiyaan khayraadka ummadda soomaaliyeed si keliya ay uga laabato heshiiska somaliland mahadsanid abuushayba boqolaal ruux oo ka mid a bulshada ku dhaqan degmada xagar iyo deegaanada hoostago ayaa ka faa'iidaystay jawladii dacwiga aheyd ee ka socotay deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada hoose faahfaahinta warbixintan waa kan bashiir muxuudiin abu ayman balliquu cannii walow aayah wuxuu ahaa cinwaanka xamle dacwadeed ay wax ka badan hal bil ka soo wareegatay markii wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ee kaga dhawaaqday degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan kuwaasoo ay ka faa'iidaysanayeen boqolaal ka mid ah bulshada muslimiinta iyada oo la gudanayo ammaanada shakhsiyadeed iyo tan caamka ah ee ummadda ka saaran in la faafiyo dacwada risaaladan iyada oo saafi ahna la gaarsiiyo miy iyo magaalo ayuu muddooyinkii lasoo dhaafay si dardar leh ololahan dacwiga kaga socday degmooyin dhowr ah si hufan oo hagarla-aan ah iyada oo uu u gudanayo amarkaas dul saaran islamarkaana hiigsanaya horumar aakhiro mid adduun ayuu maamulka jubbada hoose xoojiyay dadaalkan goobaha ay gaartay xamlada ee ay bulshada uga faa'iidaysteen waxaa ka mid ah deegaanada hoostaga degmooyinka afmadow iyo dhoobley oo ay sweyn uga faa'iidaysteen boqolaal ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanadaasi markan waxay xamlada balliquu cannii walow aayah ee gaartay degmada xagar iyo deegaanada hoostaga halkaasoo xubno ducaad ah culimo iyo mas-uuliyiin ay u qasdeen si ay u gutaan waajib ka saaran dadweynaha halkan ayaa si adaa u soo dhoweeyey baahiyahoodii aqooneed iyo faham waxyaabo badan oo muhiim u ahaayeena uga faa'iidaysteen wafdigii soo gaaray waa kuwan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka aaday ee hoostaga degmada xagar oo bandhig cilmiyeed ku sameynaya waxyaabihii ay barteen bismillaahi magaca laan ku bilaaba arraxmaan naxariista guud naxariista gaarla islaam arraxiim an naxariista gaaraanan muuminiinta naxariista wal caadiyaadka fardaha ordaya ayaan ku dhaartay babaxan markii ay haraagayaan fal muuriyaadka fardaha oo horinayaan ku dhaartay qadaxan madaga horweyn oorinaya fal muqiiraadki weeraraya fardaha weerarayaan ku dhaartay subxan subaxnimada weeraraya لماذا خلقنا الله خلقنا الله لعبادته وحده ولا نشرك به شيئا ما هي العبادة عبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال ظاهرة وباطنة ما هي الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ugu dambeynna qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada xagar iyo deegaanada hoostaga ayaa ka warbixiyey xamle dacwadeedkii soo gaartay iyo faa'iidada ay ka heleen ilaahay yaa ku mahadsan deegaanka aan ku noolnahay waa tuulada aabey oo hoos tagto degmada xagar waxaana soo gaaray codamada dacwada aad iyo aad bay noo baraarujiyeen aad iyo aad bay waxbarashadana ay u jaa-idiyeen gabdhaha haweenka wiilisha galaaleyda ganacsatada waxbarashada wax walbao dhan so waxbarashada aad iyo aad bay u socotaa waa fiicannahay maasha allah aad baan uga cannahay kitaabooyin badan baa noola afriyay aad bay noo soo gaareen waxaana aad iyo aad u codsan lahayn walaayada islaamka sanadkii waqti kalba waxaan ka codsan lahayn laba ama saddex mare inayna soo gaarsiiyaan dacwada ayaan aad iyo aad u codsan lahayn culimmadeena aad bay sharaf ay leedahay annagana sharaf baan u yeelnay diintay noo faafiyeen wax walbayna bareen kitaabyayna wada siiyeen alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa intaas ciisa mahadda isku leh alxamdulilaahi wiilasha waxaan ka codsanaynaa walaayadda islaamka dhammaan meeshay joogto inay mar walba noo soo celiyaan diinta ay noo faafiyaan degmo walbaba iyo tuulo walbaba ay noo geeyaan raggan ducaadda ayaa lagu wadaa in sidoo kale ay maalmaha soo socda gaaraan islamarkaana ay soo gebagabeeyaan xamladan iyaga oo dacwada gaarsiin doona deegaano iyo degmooyin horleh oo ka tirsan wilaayad islaamiga ee jubbada hoose mahadsanid bashiir wejigii labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxaa weli halkoodii kasii soconaya howlgallada lagu baadigoobaya waxyaabihii la mamnuucay ee ka socday dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay ciidamo gaar ah oo loogu talagalay howlgalladan aadna loo soo diyaariyey kuna labisnaa dharka ciidanka ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu daadiyey dhammaan wadooyinka soo gala magaalada buulafulla iyo kuwa ka baxo iyo gaar ahaan goobaha ganacsiga si ay u baaraan meheradaha ganacsiga iyo meel weliba oo ka mida degmada ciidanka hawshan loo xilsaaray oo ka socday xisbada wilaayada islaamiga ee baay ayaa dadka oo la macaamilaya si wanaagsan si degan ayayna hawshooda u wateen sida ay tilmaamayaan qaar ka mida ganacsatada oo markii goobahooda ganacsi la baaray kadib la hadlay idaacadda islaamiga andalus ciidan siisafayran amiil share markii dukaan saakaray siisanaan muslim isnu kalsharaan markii dukaan la baarayn dukaan dib wax di wax laga haray dhahdooda si wanaanu yaalun baara wanaagsan baaritaankan waa qanacsannahay boqolkii boqol ciidankan waxaa baaraa leeyihin alaabta dhacati iyo alaabta exbayr naqati iyo alaabta oo iska cadeeyay iyo wixii oo shacabka islaamka kor dhibaatsan yaa goobaa leeyihin ciidanka wallaahi sida maasha allah si wanaagsan ay noo soo galaan wayna salaamaan salaanta waan ka radinaa kadib baaritaankooday galaan haa sida muqaadaraadka waxyaabaha dhaceen iyo iyo iyo sheeg aday sheegaadka waxa xunxun oo ayaamahan bal isfaraya sida macnaha dharkan xunxun oo la tulaay iyo waxyaabahaas wax kale oo haddana laga soo raadiya ma jiraan iyo taleefanooyinkan weyn oo la raadinayo mid ka mid a ciidanka hawshan loo xilsaaray oo isagana la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka sheekeeyey howlgallada soconayo waxyaabaha lagu baarayo iyo haddii ay jiraan waxyaabo ay soo qabteen intii howlgalkan ay ku guda jireen walaalka aad ayaa u mahadsan tahay sidaaba arkaysaan saakay degmada buulafulay waxaa ka socda howlgallo oo xamladii wejiga labaad ee xamladii oo irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad dadka macnaha wixii looga digay mamnuucaadkii iyo wixii macnaha xamladii oo looga digay macnaha aan rabnay ina saaka tanfiidkeydii aan bilaawnay waxaana kusoo qabannay taleefano waaweyn iyo bacaha iyo kaniiniyaal iyo maxaa kuu sheegaa raashiin dhacay intaba walaalka dadka macaamiilkooda aad ay u wanaagsan yahay dadka waa dad horey looga digay marka in badankooda wixii oo looga digay waa iska ilaaliyaanoo waa isdhaafiyeen dadkii macnaha oo waxay hilmaameen meelaha ay geliyeen ayaa laga soo bixiyey dadkana macmiilkooda aad uu u wanaagsan yahay su-aalaha la weydiinaya waxaa ka mid a akhi aad ayaad u mahadsan tahay waxaa rabnaa mamnuucaadkii layskaga digay inaa waxyar aan ka qabsano meesha adoo mahadsan dadkana macmiilkooda aad ayuu u wanaagsan yahay howlgalladan oo qayb ka ah wejigii labaad ee xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga soconaya dhammaan degmooyinka deegaanada iyo tuulooyinka wilaayada islaamiga ee baay dadkuna waa kuwo ciidanka la shaqaynayo maadaama tanfiidkan ka hor la sameeyey muddo bil ku siman wacyigelin ballaaran oo ay wadeen culummo nuqabo iyo xubno ka socda wilaayada islaamiga ee baay taasoo sababtay in inta badan dadka ay awaamirta qaataan kana fogaadaan wax weliba oo ka mid ah waxyaabihii la mamnuucay ee looga hadlay xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad maamulka islaamiga degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowladdiiniya u soo gebagabeeyey dallaaleyda boosteejooyinka degmada jilib ee wilaayadaas cusmaan axmed duub oo ayaa warbixintan inoo haya dowradan diiniga ah oo socotay maalmo loona qabtay dallaaleyda gaadiidka ee degmada jilib islamarkaana lagu baranayay cilmiga sharciga ah ayaa intii ay socotay waxaa dallaaleydu ay ku qaateen duruus ay ka mid ahaayeen ilaalinta salaadaha barashada towxiidka ammaanada iyo runta sheekh cabdulqaadir oo ka mid ahaa culimmadii casharada ka bixinaysay dowladda ayaa ku dheeraaday ahmiyadda salaada iyo ilaalinteeda salaada iidu kulli yowmin وليلة آه maxaa yeelay liannaha waxaa la yidhi waa dahaaratu nafsi walbadan iyada waa dahaaro gaar ah lagama maarmo nabigeen wuxuu ku tusaaleeyey salaadaha shanta ah ruux gurigiisa hortii uu marayo webi biyo ah ama tog biyo ah oo maalin waliba shan jeer ku qabaysta ama ku meerta jismigiisa ma wasaq baa ku haraysa buu rasuulku yidhi dadku weydiinaya waa may sooma saake baa soo kacday webigaasaad gashay haddana mar kale aad gashay haddana mar kale aad gashay maanta o dhan waa qabaysanaysa shan jeer baad ku noqotay ma wasaq ku haray fakadalika asalawaatu alkhamsu yamxu allahu bihina alkhataaya waana rukniga koobaad markaad tawxiidsatood muslim noqoto kadib nabigeen suu salaada ulahaa markuu geeriyoonaya salaada ulahaa muxuu ku arkay inay dadkana ku culus tahay ayna muhiim tahay salaad la-aanteeda wax soconaa mala qaar ka mid ah dallaalaydii ka faa'iidaysatay dowrada oo andalus la hadashay ayaa waxa ay sheegeen in maalmihii ay socotay dowrada ay ku barteen waxyaabo fara badan oo ka mid ah cilmiga sharciga waxaan qaadanay dooro waxay tilmaamaysay runta iyo xaqa iyo alla kacabsiga iyo tawxiidka iyo in salaada lagu dadaalo ana waxaan ka mid ahay ragga oo boosajada muqdisho dooran oola qabta dooradaas waxay ahayd lix maalmood tan koowaadna waxay ahayday inaan mataqaana runta aan sidqiga inaan u dhowaano midda labaadna waxay ahayd alwalaa walbaraa cidda walaha la siinayo iyo cidda baraada laga qaadanayo waxaana codsanaynaa dowradanoo kale in naloo soo celiyo biidnillahi tacaala annagoo ah walaalaha ka shaqeeya busteejyada saakow waxaa dooro naloo qabtay lix maalmood waxaan ka faa'iidaysana waxaa ka mid ah inaan sidqiga runta aan sheegno u dadaalno tawxiidka barashadiisa waxaa kaloon qaadanay in haq laysku wada leeyahay waana ka faa'iidnay aad baanan ugu riyaaqnay waxaanan doonayaa maamulka in ay noogu soo celiyaan dowladan dowladdii waxay ku saabsanayd in dadka muslimiinta ah oo ay runta ku dhaqmaan waxay kaloo ku saabsanayd kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah moxamedan rasuulullah kelimadaas in lagu dhaqmo waxaa kaloo naloo sheegay dadka muslimiinta ah inay walaalo yihiin inama almu'minuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhwaykum dowladdu waxay ku saabsaneed sidii dadka muslimiinta jahliga looga saari lahay nin walba muslina waxaa la amray inuu wax barto oo asna wax baro kii wax yaqaanana wax baro kan wax aqoonina dee wax la baro waan soo dhoweynaynaa dowladan dowradan waxaa soo qabanqaabiyey maktabka dacwada ee degmada jilib waxaana ay qayb ka tahay dowraad loo qabto bulshada ku nool magaalada jilib mahadsanid cusmaan fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaano hoostaga degmada waajid ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo laga qeybiyey deegaano hoostaga degmadaas waa kan cabdiqani maxamed in ka badan laba boqol oo qof oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo dhowaan laga qeybiyey deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee hoostaga degmada waajid ee wilaayada bokool dadka masaakiinta iyo fuqarada ah ayaa qaarkood la siiyey min shan neef oo ari ah halka qaar kalena ay nasiib u yeesheen min hal neef oo geel ah waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay sakada oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee andalus magacaysa keerow ciidan alare deegaanka elansaaru geeka mehan safaray magaaladan gomoro dowladda islaamka may ka geebiyaasay hoolo oo kala nooce erin iyo geel ee laka geebiyaay erinka dadka masaakiinta may leensiyaay shan naf afar naf siddeed naf intan dhahayta yee la siiyaay gaala lankii shagsigi neef geele waa la siiyaay anmeehew dhooshay neef gaale oo shan jare dowladda islaamka allihii goweeyo gaalada allaha jibiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu degmada weejid yaa harakada shabaal mujaahidiin deegaanka yaa maybaa lakageebihaa dadkii masaakiintahay oo deegaano kala duwan kuwada kooyaan irin iyo alxamdulilaahi liin wada geebiyahay shananana sii lilneefa masaakiinta dhisii todoba alxamdulilah ilaahay ka mahadsan goobo shalbadan oo shal dugun ee ummatu muslimka ee kukoyti degmada weejid ee muslimiinta aan kaga ibiyaan guulaas kabacd ilaahay subxaanahu watacaala askule kabacd mujaahidiinta aan kama hadyaana masaakiinta wada farxeen ilaahay aan kama hadsan antan deegaan gaala rugdamay ka haysa mujaahidiinta may baa ilaahay subxaanahu watacaala koosadaane ini galantee kor ilaahay subxaanahu watacaala kale ilaahay koosadaan owliyaasino abdilaahi sheekh mursalaad liare reer buurungdhe ahaa gomore rooga eringaa liisiisa kawaada liqiibiyo haay alxamdulilah ilaahay kama hasan mujaahidiinta kama hasan sedaneef eringa ee liisii alxamdulilah ilaahay kama hasan erinkaasa hata galanta ka haay intinasiiday hakubatiina ilaahay rahmaankaay walaajoon barakaay intinasiidiin adla barakaay mujaahidiinta kama hadiina ilaahay kama hadiin alxamdulilah muslimiinta galantiyo koradhakaweed gaalad
magaalay huseen maasaaga leere deegaankaanu ku kooy buurdhuunlu gomori rooga wali lakagaadadoo haaye hoolagii ma aragnay masaakiinta la siyaay zakaawaadkiya kagaadadoo haayna wali qaadaday ana sidineef iringe alxamdulilah alxamdulilah hoolona safayle ansoodda sa ilaahay amarshay liyaab leh bashaare leh barwaage eh yo wadhiin dhiigo haaye mayanka do'aayay mujaahidiinta ilaahay barakaay ilaahay kaalmay gaaladan alla noo jibi diintaynana ilaahay qowiyooy cadowkana ilaahay noo fuji bismillahi rahmaan rahiim kulli ee ilaahay kama hasan deegaankan ku koyna eelansaaro ee meelahataan roogona may buaha gomorow meydna irinka liisay mujaahidiinta kulli may dhiibeena geek iringa dhiibeen afar neef iringa waa liisay ilaahay in badan kama hasan kulli may faday iniyana dhagaalay insha allahu sakada sakadan irin badan nagada in badan eeda raje haddii ilaahay raala ka nagada eeda kamaade mujaahidiinta mayan ka doa in ilaahay insha allahu galantiyo kor ku yaala degmooyinka iyo deegaanada wilaayada boqol waxaa si habsami leh uga soconaya qaybinta sakada xoolaha nool kuwaas oo ay ka faa'iidaysanayaan masaakiinta iyo fuqarada ku dhaqan deegaanada wilaayada aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu